wararka aynu ka heleyno gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in wafdi uu diray madaxweynaha maamulkaasi qoorqoor ay soristaag ku sameeyeen ciidamada macawisleyda ee deegaankaasi wuxuuna wafdigani ka koobnaa afar ka mid ah gaadiidka dagaalka kuwaas oo waday guddoomiye cusub oo loo magacaabay degmada xararneere ee gobolka mudug halka wararka qaarkood ay tibaaxayaan in gaadiidkan afarta ah ay horudhac u yihiin madaxweynaha maamulkaasi qoorqoor oo doonaya inuu tago magaalada xararneere si kastaba ha ahaatee waxa uu hakada ku yimid socdaalka wafdigii uu diray madaxweynaha maamulkaasi kuwaas oo weli ku xayiran magaalada wisil iyadoo ilaa iyo hadda aan wax caddeen rasmi ah loo haynin sababaha loo hakiyey socdaalka wafdigan uu diray madaxweynaha maamulkaasi marka laga soo tago wararka sheegaya in wafdigani ay wadeen guddoomiye cusub oo loo magacaabay degmada xararneere ishoristaagga lagu sameeyey wafdigan uu diray madaxweynaha maamulka galmudug waxa ay tusinaysaa in uu jiro khilaafa ka dhex taagan gudaha maamulkaasi kaas oo salka ku haya xilka qaadista lagu sameynayo guddoomiyihii hore ee degmada xararneere